رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا أولى فلا فكذاك له وللخضيب قلت لكن دعا له مرفوعا الحاكم والرزي ابن الخضيب وهو, وهو القوي لكن حديث كان باب المصطفى يقرأ بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأصباب وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه وإن يقل عن تابع فمرسل قلت من السنة عنه نقل تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه للغزال بسم الله الرحمن الرحيم فروع هذه ثاني فروع فروع وهي فروعنا وجمع فرع فرعنا waxaa la yidhaha min daraja taxta aslin kuliyin anaa asal guud oo kulli ah waxa hoos gala ee isaga kasii baxaya taas baa farac lagu magacaabaa maantana marfuucii ayaynu soo maray mowquufkiina waan soo maray bal umuuro iyo masaa'il xagga lafdigoodu qeybtii mowquufka yahay laakiin xagga macnaha iyo xukumka yeelanaya xukumkii rafciga oo qeybtaa kale iyadana xukum ahaan uga mida marfuucii lafdi ahaan markan eegnana mowquufkii uga mid ah ayuu halkan sheekhu uu inoogu soo aroorinayaa kollay furuucdaasna waxay gaadhaysaa toddoba farac bay gaadhaysaa oon arki doono iyadoo isdaba socota markaa wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii uu odhanayay min asunnati sunnaha waxaa ka mida kada aw amase qowlkiisii uu ahaa ama naxwu umirna umirna iyo wixii shabaha ee iyadana saxaabi qowlkii ahayd umirna waxaa la shabahaya ama lamida nuhiina oo kale taas xukmuhu kaa xukumkiisu alrafcu marfuucnimo weeye laftigiisu dee lama odhan imaka halkan rasuulka ilaahay waatanoo lama sheeginoo lama xusin oo xagga lafti ahaan mowquuf baabay noqon laakiin xukumkiisu waa xukum marfuuc weeye oo axaadiistii marfuuc ahayd ee dee sariix ahaan marfuuca ku ahayd ayuu kani la mid noqonayaayo marka axaadiista marfuuci dee waxay u kala bixi marfuucun mid sariixan ama iyo marfuucun xukman mid sariixahaan marfuuc ku ah iyo mid xukum ahaan marfuuc ku ah markaa wuxuu yihi weli isagoo masalada inoo sii wada walow qaalahu haba yidhaaho saxaabigu hadalkan ah min asunnati amaba haba yidhaaho ama umirra aw nuhiinaada bacda nabiyi bacda mowti nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay dhimashadiisii dabadeed biacsurin zamano oo muddo dabadeed oo rasuulka ilaahay isagoo muddo sii mootan oo cid kaleo dee amar iyo nahyi kaba soo fula iyagu ay dee daacadoodii galeenba cid kale oo la yidhaaho waxa weeyaan waxani waa sunnihiisi iyo dariiqadiisiisa khulafaa u raashidiin cahdigood haba dhacdee waxa weeye kol haddii saxaabi hadalkani kasoo fulo marfuuc weeye xagga xukunka cala saxiixi taasna muxuu leeyahay waa qowlka saxiixa ah culimada agtooda saxiixa ku ah wahuwa inuu noocaasi uu yahay xagga xukumka marfuuc uu ku yahayna waa qowlkii saxiixa ahaa waxaana weeye wahuwa qowlul akafari culimada intooda badan qowlkoodii weeye bal faracii koowaad buu halkan sheekhu raximahullahu tacaala inoo sheegay oo farca koowaad waa bal haddii uu saxaabi yidhaaha min asunnati kada oo camal acmaasha ka mida ayuu isagoo ka hadlayuu yihi sunnaha waxa ka mida waxa iyo waxaasaa kaba mid ah xagga hoosena ama sharaxana wuxuu shaarixu oo naadimkii uuni uu soo noqonayaaba hadal cali bn abi aalib min asunnati wadcu lkafi cala alkafi fi salaati taxta sura sunnaha waxa ka mid ah kafka in kafka la duldhigo xundhu salaada dhexdeeda markaa uu ruuxu salaada ku jiro xundhurta hoosteeda halkaas lama dhigo markaa sheekhu wuxuu ihi rawaahu abu daawuuda fii riwaayati bni dasa wa bni alacraabi xadiidkaana waxaa wariyey abu da-uud baa kitaabkiisan sunanta ku wariyey laakiin riwaayaadka oo dhan ma wada aha ee ninka la ydhaha ibnu daasa iyo ninkan kale shahiirkaee luqowga ee ibnulacraabi la yidhaaho labadaa riwaayadoodii bay ku sugan tahay lu-lu-i oo kale iyo ibnulcabdi iyo qolooyinkaas kale ee dhowrka iyaguna ah riwaayadooda kuma sugna bal markaa inagu imaka halkan horta lafdigan min asunna ayaa cali yidhi xagga riwaayaadka abi daa-uud kolley waan soo yar ishaaray maalintii dhaweyd abi da-uud kitaabkiisa uu kasoo hadlayay oo waxaan kusoo ishaaraynay ruwaad kala duwan oo kolkol axaadiis isla dheer hadalladan abi daa-uud uu xadiiska marka uu dee sheego hadduu xadiisku aadaba u daciifiyay uuna soo yidhi waan caddaynayaa hadalladiisa noocaasana barhkood isla dheer inay leeyihiin dee waxaan filayaana bukhaari oo kale oo riwaayaadkaa leh riwaayaadkiisa shuraaxduna aada bay ugu cinaayootaa ayay soo naqlisaa riwaayaadkaas kollay nuskhooyinkii matigae aada loo dabdiyay sidaa nuskhada yuunaniye la odhanayeyna riwaayaadkii oo dhan dee mid asarha lagaba dhigtay kuwa kalena way kuba sugnaayeen oo ishaaradood iyo sheegitaankooda way ku sugnayd meelihii ay isku kala dunaayeen oo dhan waana la madbaceeyo matin ahaan beri hore taas dabcada muulaaq ee mutuuntii hore imaka waqtiyadan horteed ama bal muddadii hore jiri jirta ee hadiyo goor dusha ay wax socon jireen kushmihani iyo keliimo iyo magacyo sidaasa qaabis iyo ibnusakaniyana dee isaga ayaa laga dabciyeeyo waatay ahayd laakiin abi daa-uud ilaa imaka xadda cilmi riwaayaadkaa ciddii ay sugaysay oo matni ahaan ku madbacayso iyadoo ama dee sharax ahaanba inta dee riwaayo la dhigto kuwii kalena guud ahaan waxay la dheeraayeen mashhuur ha ahaatee laakiin haddana talfiiq ma jiro oo weli iyada taas dee xasba cilmii may dhicin kolla waqtiyadii hore haddaanay dhicin waqtigeenana dee weli may dhicin san filayo haddaan waxiga qarsooni jirin bal haddaba markaa abi daa-uud san bay macnuhu yahay ibnu daase iyo ibnulacraabi riwaayadooda laakiin kolley sanadka asarka ama sanadka xadiiskani waa adugu daciif oo laba nin oo labadoodaba lawada daciifiyo ninna aan la aqoon nina la daciifiyo ayaa sanadkiisa ku sugan oo horta sida kale daciif buu u yahay marka maxay tahay cali wuxuu ka cabiray min asunna lafdiga sunnada dee dariiqada ayaaba la yidhaahaa ee waxa ay tahay oy culimmadu halkan ay yidhaaheen ama muxadisiintan aan dee kutubtoodii hayna ha noqoto ama usuuliyiinta oo masaa-isha guud ahaan la wada wadaagsaday ka hadalkeeda haba noqoto ee waxa ay tahay lafdiga sunnuhu walow dee ixtimaal jirayo sunnihii khulafaa u raashidiin iyo sunnihii ama dariiqadii caado beledba la odhan karo haddana kol hadduu saxaabi ninku yahay wuxuu caddaynayaana arrin sharci uu ka hadlayo ee wuxuunbaa idlaaqani uu ku dhacayaa rasuulka ilaahay sunnihiisii salawaat ullaahi wasalaamu caley dee itibaaceedu laasimka ahaa in la raaca ay dee markaa laasimka ahayd ee cid kale sunnahood bayaaminteed arrinku ma aha saa daraaddeed saxaabi hadduu min asunnati kadaa yidhaah lafdigu mawquufaba ahaadee xukumkii waa marfuuc taas iyadu waa ta hore bal markaa umirnaa iyo nuhiinaana haddii saxaabi yidhaaho waxaasaa nala faray ama waxaasaa nalaga nahaya arrintuna waa arrin sharci ah maaha mas'alo kale oon dee shar sharci calaaqa lalahayn iyadna saxaabiga waxaa lagu xambaarayaa aamirkani iyo naahigani haddaba waa marka aanu dee sidoo kale majhuulu baneeyo ee ciddii amarkan lahayd ama nahyigan lahayd aanu caddaynay hadduu yidhaha amaranaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam siiqadii yaanu inooma soo naqlin ama nahaanaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam siiqadii amarku lahaa ama nahyigu lahaa yaanu soo naqlininba waa kan caddeeyay ciddii amarka lahayd ee marka aanu caddayn ee wuxunbaaba iyadna lagu xambaarayaa ee ciddii waa arrin sharciye amarkeeda lahayd iyo nahyigeeda lahayd inay tahay oo waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa saa daraaddeed saxaabi hadduu yidhaha umirna bikada ama nuhiina can kada iyaduna xukum ahaan marfuuc bay u tahay arrintuna markaa hadduu waqtigii rasuulkoo la joogo uu hadalkaa yidhaaho iyo hadduu dabadeed oo kollay umaro kale ay yimaadeen oo amar iyo nahyiba leh ee umuurahoodii iyaga husaynayay waxa weeyaan sunnihii khulafaa uraashidiin oo tabac sunnaha rasuulkuna aydna meesha ay taalo xataa waqtigaasna arrintu daahirkanunbay ku dhacaysaay oo ah inay xukumku marfuuc yahay bal markaa taa weeye xagga min asunnati dee umirna iyo nuhinana waa tan amhila inoo taala iyadu laakiin saxiixa kuba sugan oo qowlka umucadiye ay tili umirna an nukhrija fi lciidayn alcawaatiqa wadawaati alkhuduur xadiidkeedaas de intaa kaba dheera iyo xadiidkeedii kale aha nuhina waa dumarkay sheegaysay can itibaaci ljanaa-izi walam yuczam calayna labaduba saxiixay ku sugan yihin labaduna kutubta saxiixa abwaabtoodii dee axaadiista musnadka ay ku warinayeen bay kusoo saareen bal markaa taasi waa xadiis marfuucown kolley cala saxiix buu ihi iyo qowl lakhar muqaabilka taasi waa koox yar oo culimada kaba mid ah oo abubakrin alismaaciili iyo uu kaba mid yahay abubakr asayrafi iyo oo iyagu kuba tegaya kol haddaanu caddayn oonu lafdigii soo dhigan dee ixtimaalna meeshii jiro xadiis marfuuca lagama dhigaye laakiin qowlkii saxiixa waa kaa bal labada bayd taasuu inoogu sheegay waana qeybtii faracii u horeeyey markaa saxaabiga qowlkiisii uu odhanayay min asunnati sunnaha waxaa kamida kada ayaa kaba mida uu odhanaya aw naxu umirnaa umirnaa iyo wixii dee shabahayay sida nuhiina iyo dee qowlkiisii ahaa saxaabiga waa saxaabiga hadda hadduu taabici yahay arrinkuwa waa ka duwayo taasi way noo dambaysaa xukmuhu xukumkiisu alrafcu waa marfuucnimo oo kaasi marfuuc buu noqonayaa walow qaala wuu saxaabigaasi haba yidhaaho hadalkaa min asunna ama umirnaada bacda nabiyi bacda mowti nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay dhimashadiisii dabadeed biacsurin zamano iyo muddooyin dabadeedba haba yidhaaho cala saxiixi qowlka saxiixa ah wa huwa qowlul akhari kaasna culimada intooda badan qowlkoodii weeye farac kale sheekhu wuxuu yihi wa qowluhu saxaabiga qowlkiisii uu odhanayay kunnaa waxaanu ahayn naraa dalik saas kuwa qaba ictiqaadiya ama dee kunnaa nafcalu kada saasaagu ama kunnaa naquulu kada waa isla wada baabe qowlkuusii uu taa odhanayay in kaana hadduu yahay qowlkaasi maca casri nabiyi maca dikri casri nabiyi rasuulka ilaahay zamankiisa iyo cahdigiisa sheegitaankeed maciisa uu yahay oo uu yidhaaho kunnaa naraa kada calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam ama kunnaa nafcalu kada calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam iyo wixii la midkaayuu rasuulka ilaahay cahdigiisii ku qaydo haddaba qowlkiisa noocaasi min qabiili maa kii noocii ayuu kaga mid yahay rafaca saxaabigu uu kor yeelay oo kii uu yihi rasuulka ilaahay si sariixa uu ugu tiiriyey ayuunbuu la mid noqonayaa balkaasi waa qowl waqiila waxaa la yidhi la mayi ee kol haddii aanu isagu dee cibaaradaasun ay tahay wuxuu kaba cabiray cibaaraadkii sariixa ahaa ee axaadiista uu kusoo noqlin jireen saxaabadu ma aanu kaba aqbalin laa ay laa yakuunu marfuucan marfuuc ma noqonayo ha u tiiriyo cahdigii rasuulka ama yaanu uba tiirinin been awlaa amase waxa weeyaan dee allaadan dambe ay in lam yuqayidhu haddii aanu ku qaydin casrigii rasuulka oonu raacin cahdigii rasuulka aanu raacin falaa yakunu marfuucan marfuuc ma noqonayo kadaaka saa-imaka aan soo sheegnay oo maxay ah laba qowl weeyaane oo labada qowl awlaadu mafhuumkii tii hore ayuunbaa dib uu caddeeyey mafhuumkiisii hore labada qowle uu dhigtay waxa weeyaan haddii uu casrigii rasuulka u tiiriyo waxaan wayleeyihin waan samayn jirnay ama waan odhan jirnay waa marfuuc laakiin haddii aanu u tiirin uu yidhaaho un kunaa nafcalu kada isagoon calaa ahli nebiyi raacin marfuuc ma noqonayso waana qowl tafsiil leh iyo qowlka kale oo asal ahaanba cibaaradani ama cahdigii rasuulka ha u tiiriyo ama yaanu u tiirininbe ama ha u tiiriyo ama yaanu u tiirininbe waxa weeye waa marfuuc maaha labadaa qowl ayaa lahu u sugnaaday ibnu salaax iyo walilkhadiibi khadiibba bal iyadoon masalada sii wadi doono horta beydka labaad waxaa israacay shadri keliya saddex laa oo saddexduba ay wada naafiye yihiin waqiila laa aw laa falaa waa saddex laa oo saddexduba ay wada naafiye yihiin ayaa waxa weeye meeshii ama laabaa kusoo noqnoqotay in haddaan si kale u dhigno saddex goor kuba soo noqnoqotay tanna waxay keentay ujeedadii beydka laga lahaa inay yar adkaatay laakiin beydka horta macnihiisu waxa weeye iyadoon masalada kollay si guud u eegi doono saxaabigu hadduu yidhaaho kunaa nafcalu kada iyo wixii lamid ah haddii aanu rasuulkii ilaahay u tiirin cahdigiisii waa mawquuf horta hadduu u tiiriyana sabankii rasuulka ee ahlulxadiisku say iyow qabaan iyo intooda badanba waxa weeye xaakimii ay jasmiyeen waa marfuuc tafsiilka caynkaasna waa khadiib iyo ibnu salaax iyo madhabtood maxaa jira inay culimada qaar ka mida sida ismaaciili oo kale iyagu asal ahaanba intan marfuuc lagu xambaara ay diidan yihiin oy leeyihiin marfuuc si kastoo la yidhaahaba ma aha markaa waqiila laadaas imaka awlaadani in kaana mac casri nabiyi mafhuumkii dee aan hadalkaasba mafhuum mukhaalafeen ka qaadan lahaydne wuxuu dhaha haddii casrigii rasuulka uu raaciyo markaa mafhuumkii waa maxay haddaanu casrigii rasuulka raacin ee uu yidhaaho sidaasaanu samayn jirnay inaanu min qabiili maa rafac ahayn tii unbuu caddeeyuu soo ateeyey ama adkayn daraaddeed iyo sii caddayn ayuu awlaa falaadan uu dhigtay xataa mafhuumka waan ku kaaftoomi lahayn waqiila laadan kollay xaq dee dammigaa ka cidhiiryamaye xaqa cibaaradu waxay ahayd labadaa isqaabilaya ama labadaa qowle dee mid waxa weeyaan ama qowlkaa horta inuu kaba dambaysiiyo awlaa falaada uu ay horeyso sadi ay dhamayso si ay qowl kale oo qowlkaa kani waa qowl iyo mafhuumkii uuna wixii muqaabilkiisa ah bal iyada qowl gooniya weeyaane ay markaa meesha u timaado bal markaa waxa ay tahay inuu horta masaladu isagoo aynu masalada beyd weli dambeeyo way kutubta inoogu soo noqnoqotaa oo bukhaari iyo muslimna way kuba sugan tahay bukhaari haw sii badnaado kuwa kalena way kuba sugan tahay iyadoo saxaabi yidhaaho kunaa nafcalu kada calaa cahdi nabiyi sala allahu caleyh wasalam ama uu yidhaaho kunaa nafcalu kada keliya isagoon rasuulka ilaahi cadiga u tiirin ama kunaa naquulu oo taas waxaaba kaba mida xadiidkii jaabire kunaa idaa sacadnaa kabarnaa waidaa habadnaa sabaxnaa safarka markuu kaba hadlayo waxaanu ahayn markaanu meel sare u baxno takbiir baanu la imanayna markaanu safarka nahay marka dhaadhacno ama meel hoose ku dhaadhacaynena tasbiix baan la imanayna welibana rasuulka ilaahay cahdigiisii umuutireen saxiixana matay ahaan iyo waxay ku sugan tahay axaadiisii musnadka ahayd macooday kuma sugan tahay bal taasna labada xaalaba kutubtay noogu suganta haddaba markaa xukum ahaan bal intooda badan markaan qowlkooda eegno tafsiil bay geliyaan tafsiilkaasi waxa weeye waxaan eegaynaa saxaabigani miyuu qayday oo cahdigii rasuulku ku qayday mise kuma qaydin hadduu qaydu yidhaha calaa cahdi nabiyi marfuuc buu noqon laakiin hadduu yidhaaho saasaan samayn jirnay waxay noqonaysaa mawquuf waa intooda badan qowlkood waana ibnu salaax iyo khadiib iyo qowlkuu ka soo naqliyey qowl kalaa jira oo waqiila laadaka w macnuhu ahaayo imaam ismaaciili la yidhaahiyo qowlkiisa ahoo uu isagu leeyahay bal markaa guud ahaanba cibaaradani dee cahdigii rasuulka haba yidhaahee rasuulku waxaan inuu arkayo uu ka warheliyo in kale war uma hayno kol haddii aanay meesha ku caddayn rasuulku camalkooda ama qowlkooda inuu arkay ama uu maqlay aanay ku caddayn ixtimaalkaasuun rafci ahaan uguma sugayno taas weeye laakiin culimada badan ee qowlkoodu ka yahay jaanibka eegeen waxa weeye kol haddii cahdigii rasuulka waxaana dhacaya rasuulkii ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee iyaga marka la eego saxaabada shacbigoodu ahaa wixii ay la imanayaan iyo waxyaala ay ka tegayaan iyo inay ula soo noqdaan ay weydiiyaan geed kalena uu kaha waqti qur-aanku uu soo degayo oo waxaan haddii aanu bal markaa mashruuc ama wax banaan aanu ahayn loo diidi lahaaba dee taasi waxa weeyaan labada arrimood baa waxay wada keenayaan horta inuu wuxuu noqdo gees kale si wuxuu rasuulka ilaahay kaba war helay oo uu ogaa haddii kale lagumama sugeen oo qur-aankii baan ku sugeen oo saxaabi abu saciid alkhudri ba masaladan casliga oo ah haweenadii oo madidii dee debada lagu daadiyo khaarij alfarji oo kale isagoo jawaaskeeda u xujaysanaya ayaa muxuu ihi kunaa nacazilu waalqur'aanu yanzil casligaa baan la imanayna iyadoo qur-aanku soo degayo macnaa haddii uu yahay waxaani manhi lanahaana canhu lqur'aan weeye tan kale markaa waxaa asalay leeyihin ama daahira rasuulku waxaan inuu ka war helay xaggaa taqriirkiisii bay soo gelaysaa waa taqriirkii inay qowlkii rasuulka iyo ficilkiisii tooda maaheen taqriir ahaan bay soo gelaysaa saasay ugu xambaareen marfuuc dee kana kol hadday arrintu ixtimaal tahay meeshiina aanay ahayn inuu rasuulku waxaan maqlayay ama markay ku hadlayeen ama uu maqlay ama uu arkayay ficilkoodan oo ka war helay oo taqriir sariixa meesha aanu soo gelin marfuuc kama dhigaynaa qowlkiisu leeyahay bal taas weeye masaladu laakiin weli qowl baa inoo dambeeya oo wuxuu ihi qultu waa ziyaadaadkiisii markaa ciraaqi baa leh laakin jacalahu waa kan saxaabigu odhanayo kunaa nafcalu kadaba iyo wixii lamid ah wuxuu ka yeelay marfuucan mid marfuuca ayuu ka yeelay alxaakimu xaakimkii iyo waraasiyu magaalada rayi la yidhaah ninkii loo nisbeeyey ee ibnulkhadiibi khadiibkii beledkaas inankiisa ahaa kollay hamsadan ibnu hamsatu wasli bay ahayde maanta wasankaa inagu qasbaya in hamsatu qadci lagaba dhigo aynaan xataa haddii la istiraacinayo la waslin ee ibnuda xarakada hagaag loo muujiyo ibnulkhadiibi khadiibka beledkaas rayi inankiisa ahaa ciraaqi markaa wuxuu ihi wahuwa kaas baana alqawiyu ka xooggala ah waa qowl kale halkaa hore laba qowlun baan kaba dhiganay ida waxa weeye casrigii rasuulka hadduu utiriyo marfuuc buu ahaa de markaa haddii aanu casrigii rasuulka utiri qowl dee tafsiil lahun qowlo waa ka guud ahaanba laha waa mawquufba ee maha marfuuco waa qiila laadan qowlkan saddexaad muxuu yahay haddii uu casrigii rasuulka u tiiriyo iyo haddaanu u tiirinba kol haddii saxaabitan leeyahay xadiis marfuuca weeye oo guud ahaan macadigii rasuulka ku qaydaamay adu ku qayda marfuuc baa lagaba dhigaya bal taas buu qowlkani yahay oo dee kolley saxaabi waa arin sharciya ama arin ama dee sharci ahaan ay u sameynayeen buu cadaynayaa kaga waramayaayo wuxun baa lagu xambaarayaa xukunkaa hore oo labada xaalaba ama cadigii rasuulka ha u tiriya ama yaanu u tiirinin be waa marfuuc bal taaba wey wuxuu kasoo naqliyay markaa qowlkan u tiiriya xaakim xaakim waan garanaynaa waa imaam macruuf ah oo kolley dee kitaabka marar horeba aan soo aragnay raaziyino nisbadani horta waa magaalo raye la idhaaho za-dani kumay jirin magaalada ho waa wax markii nisbadu ay timi unbay za-dan ay soo korodhay ee wax magaaladii ku jirtay maaha waxaa lamida magaalada marwa ee culimada aada u badanee loo nisbeeyey waa tan nisbadoodu almarwiyu uma timaado ee almarwaziyu bay timaadaayo za-ba iyaduna nisbadanun ay laba timi oon hore u jirin kelimada ugu jirin baa markaa rayina kolley waa magaalo magaaladan bahraan la yidhaahee smein eraan caasimadeedaba dawaaxideeda meelo aan kolley aan ka dheerayn haddaaday iyadaba dhexaheeda kuma jirin halkay degaan meeshu ay ahaan jirtay ahayd weeye oo culimadan dee waaweyn ee sida labada nin ee nuqaada ah abu xaatim iyo abu zurca waa halka loo nisbeeyo abu xaatim araazi abu zurcat araazi kaasi waa mid amaa ninkan uu inoo tilmaamaya waa nin mufasira horta xaggan kale dee kalaam iyo waxyaalahaasna waa nin aada iyo aada u badsaday oo kollay dariiqadiisaas adigu bal markaa taas waxa weeye waa ninkii mashhuurka ahaa ee kollay magaciisa kale marka lasoo dhigto ama laqabkiisa iyo nisbadiisa waxaan filayaa dee nin ay maqali inaanu inagu jirin waa ninkii la odhanayay fakhrudiin araazi weeye fakhrudiin araazi imanka halkana waxaa soo geliyay musalax cilmigan ma ahayd fursaantiisa iyo raggiisa ma aha eh waa nin usuuliya weeye kutubta usuulkuna masaa-ishan bay ka wada hadlaan xataa mooya haddii ii suurta gasho casharka aan yar wadi karo kitaabkiisa magaciisiibaa matiga haddana inoogu iman doona oo bal marka haddaba waa ninka fakhrudiin iraazi la yidhaaho isagaa waxaa loo yaqaana ama fakhrudiin iraazi waana ta iyada mashhuurka tafsiirkan dee weynna waa kale kitaabkan usuulka isna weynna waa kale waxaa kaloo isagana kolkol ay yidhaaheen ibnu khadiib aray ibnu khadiib aray oo magaaladan baa aabihi nin caalim uu ahaayo talaamidii bagawi kaba mid ah magaaladu khadiib kaba ahay laakiin taasi culimada agtooda mooyaane dadka kale agtooda mashhuur kumay noqon bal dee waxa weeye dadka aan isaga taraajimkiisa iyo waxaa noqon ibnulkhadiib waxa weeye taas mashhuur bay noqone ibnulkhadiibka horta waa isaga waana fakhrudiin iraazi maxamed ibni cumar baa magaciisa la yidhaah lix boqol iyo lixdii hijirada ayuu dhintay isagu wahuwa markaa ciraaqi muxuu leeyahay qowlkan dambe markaas uu u nisbeeyey waa ka xoogga leh oo wuxuu u xoog leeyahayba haddaan bukhaariyo muslim eegno kumay taqayudin oo kumay qaydmin uun axaadiista la odhanayo calaa cahdi nebiy ee waxaa inoogu sugan maxaan filayaa cashar ugu dambeeye ama casharadii inoogu dambeeyey tajriidkana waan kusoo aragnay bukhaarina weliba way kusoo noqnoqotaa muslim meela haba dhacdo bukhaari uu ka badan yahay xadiiskii jaabir sheegaya waaba ka mid waxay kusoo noqnoqotaa iyagoo xataa uu saxaabigu leeyahay sidaasaanu samayn jirnay oonu ina cahdigii rasuulka aanu uba tiirin waxa weeye inay de xadiis musnad oo kale oo axaadiistii axkaamta lagaba qaadanayo ay sooba dhigtaan mari waxaan filayaa in qadarkaa yare tajriidkaan kaba soo marnay horta laba meelood iyo aan xusuusnahay dee waa laga yaabaa inay kaba badnaatana meelaha uu ku soo arooriyay oo waa wax bukhaari iyo muslimba ee qowlkoodii uu yahay inagoon kala qaadin kol haddii saxaabi leeyahay sidaasaan samayn jirnay arrinkuna arrin sharciga yahay laga dhigo uun axaadiista musnadka ama axaadiista xagga xukumka marfuuca ku ah bal intaa weeyo wahuwa alqawiyuna waxay u taallaa qowlkan tacmiimka ah ee uu leeyahay xaakim iyo raazi uu kaba soo naqliyay intaa weeye laqbadan ku laabmay wa qowluhu saxaabiga qowlkiisi waana faracii labaad kunaa waxaanu ahayn naraa kuwa ictiqaadiya arrinkaas ama saa qaba ama kunaa nafcalu kada in kaana hadigii qowlkaasi maca casri nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay casrigiisa maci oo ujeedada uu raaciyo lafdigiisana ama cibaaradiisan kunaa nafcalu calaa cahdi nabiya wixii la mid ah min qabiili maa kii noocii ayuu kaba mid yahay rafaca uu kor yeelay saxaabigu ay rafacahu saxaabiyu waqiila waxaa la yihi laa ay laa yakunu min qabiili marfuuci marfuuc qabiilkii iyo noocan ma aha waa se ismaaciil iyo isaga guud ahaan uu tandiidan yahay aw laa falaa waa maca casri nabiyidii ayubay dee qowlkaa hore unbuu mafhuumkiisii keliyahay aw laa awlaadu amase mayo macnaa waxa weeyaan waa in lam yuqayidhu bih haddaanu ku qaydin dee bicasri nabiyi sala allahu calayhi wasalam aanu ku qaydin falaa falaa yakunu marfuucan kolleyna waa taa laayadan soo noqnoqday aan kasoo yar hadlay marka wuxuu ihi sheekhu kadaaka saas oo ujeedadu in la kala qaado qowlkan hadalka ismaaciili iska dhig oo la yidhaha hadduu cahdigii rasuulka ku qaydayna waa marfuuc haddaanu cahdigii rasuulka ku qaydinna marfuuc maaha ayaa lahu ibnu salaax usugnaatay dena waa dambe shardigeenii hore ama istilaaxiisii baa inoo socdeen isaga umaaye walilkhadiibi khadiib oo kaba horeeyey khadiibna waa imaamkii macruufkaa dee kollayna culimo aada u badan baa waa kan ibnulkhadiib baan arkaynaa khadiib baan arkaynaa khadiib kaloo badanna way jiraan waa ninkii wadiifadiisii khudbada ahayd ee uu khudbaynayey kana aabihii baa khadiibka ahaa ayuunbaaba deetan laqabba ay isaga noqotay ama nisbooyinkan ay soo galeen qoltu waxaan ciraaqi baa leh laakiin xamalahu uu xambaaray oo noocan ama markaa uu saxaabigu yidhaha kunaa nafcalu kada cahdigii rasuulkaa ku qayda ama yaanu ku qaydinba ama dee marka aanu ku qaydinna wuxuu jacalahu ka dhigay marfuucan mid marfuuca ayuu kaba yeelay alxaakimu xaakim imaamkaas shayrka ee xagga xadiidka iyo araasiyu fakhrudiin araasi kitaabkiisan usuulka ah ibnulkhadiibi magaalada rayi la odhanayay khadiibkeedii inankiisa ahaa wa huwa in laga dhigo saxaabigu kol hadduu yidhaha kunaa nafcalu kada yaanu cahdigii rasuulkaba ku qaydna marfuuc lagaba dhigaana alqawiyu ka xooggala weeye bal markaa halkaas masale ku xidhan tan ama xadiis ku yar xidhan buu sheekhu halkan inoo soo dhigtay labadan bayd oo wuxuu ihi laakin xadiisu kana baabu lmustafaa yuqracu biladfari mima wuqifa laakin laakin xadiisu kana baabulmustafaa xadiiskii ahaa kaana baabulmustafaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ee khalqiga laga doortay albaabkiisu wuxuu ahaa yuqracu mid lagu garaaco biladfaari cidiyaha ayaa lagu garaaci jiray mima kii ayuu ka mid yahay wuqifa la joojiyay oo mawquufaadkunbuu ka mid yahay xagga xukunka marfuuc ma aha mima wqifa xukman xukmi ahaan oo suu lafti ahaanba mawquuf u yahay ayuu xukum ahaanna mawquufba uba yahay lada alxaakimi xaakim agtiisa iyo walkhadiibi khadiib isagana agtiisa weeye oo se iyagu qabaan laakiin warafcu xadiiskan in xukumkiisa uu marfuuc noqdo bal uu kaga mudan yahay kuwii kale ahaa ahdigii rasuulkan saa samayn jirnayba xagga rafciga in la siiyo xukumkii uu kaga mudan yahay ayaa cinda shaykhi sheekhi inuu salaax agtiisa duu taswiibin mid sawaab u saaxiiba maxaa halkana sheekhu inoogu sheegaya raximah llahu tacaala xadiis baa jira muqiirat bnu shucba iyo anas labadoodu ay kollay kala wariyeen walaa xagga laba saxaabi iyagoo kale ahaa iyo barhkood dee markay tatabuceen aanay mid ahaan kaba helin iyoaanay barhkood dee iyagoo xadiiskan idhaah waan waayey oo ama kamaan helin riwaayo muqiiro iyo waxyaalo ay kaba dhacday walmuqiiratu bnu shucba xadiis uu warinayay dariiq kalena jaamica khadiib khadiibkan uu kaba soo naqlinayo iyo bukhaari adabkiisa anas xadiiskii weeye xagga macnaha waa iskaga mid ayaa wuxuu ahaa asxaabtii rasuulku albaabka aqalkiisa waxay ku garaaci jireen cidiyaha waa sanqar yar oo kooban ee waxaanay kuba xambaareen ta-adub daraaddeed iyo ijlaal garaaca halkanna waa isti'daan iyo idandala bay taas uga jeedeen sheekha suhayli la yidhaaho ama macruufka ah ee cilmiga siirada iyo ama dee ibnu hishaam sharxay kitaabkiisa rawdul unuf oo kale hadduu sheekhaas baa wuxuu isagu sheegtaa sababtay u garaacayeen cidiyu inay tahay dee albaabku looxa khaliga ayuunbuu haayo xalaqdan ama dee birahan oo kale laguma xidi jiriy handaraabiyadan iyo waxyaalahaasi ruuxana kolkood u suurtogeli jiray inuu iyagaa saqar siyaada ay leeyihin oo looxi lahayna ku garaaco xalaq saasa inaanu lahayn oo saa u yeeli jireen bal adigu waa tacadub iyo ijlaal kollay sanadkuna ma xoog badna xadiidkeena kaasba weeye xadiidkaasa horta soo arooray xaakimna waa tan aan soo aragnay iyo khadiibba khadiib horta me isagu qowlkiisu wuxuu ahaa hadduu saxaabi kuna nafcalu kada yidhaah uu cahdigii rasuulka u tiiriyo dee waxa daahira waxaa rasuulku xataa agtiisa ayaan laguma samayninba inuu ka war helay waa sidaan kusoo tawjiihnayo markaa marfuuc baa la odhanayay xukuma xagga xukum taas waynu soo aragnay xaakimna waxaan aragnay isagu in madhabkiisu ka waasacsan yahay kaasoo haddii rasuulka ilaahay cahdigii loo tiriyo haddaan loo tirinba kol haduu saxaabidhaha sidaasaan samayn jirnay marfuuc laguma xambaarayo bal taas bay ahayd laakiin xadiidkan waa albaabkii rasuulka waa meel aan kaba dheerayn maaha meel la idhaaho waxaa daahira itilaaciisii waxaa loo garaacayaa rasuulku inuu ogaado in albaabka cidi joogto taasna waxaa ka laasimaysa rasuulku inuu ka war helay qarcigan uu kaba war helay haddii kale faa-iide ma yeelateen qarcigani wax faa-iidaah oo wuxuu noqon lahaa ficil ciyaar ah iyo cabas ah ee meeshii waa in la ogaado ciddii guriga ku jirtay ay ogaato ee cid guriga ku jirtayna haddaan rasuulku joogin gurigiisa may soo gelahayne waa rasuulka ilaahay bay uma socdaan markaa taasi maxay keenaysaa rasuulka ilaahay inuu ka war helay qarcigan uu ka war helay itilaaciisu meeshii jiro marka markaynu eegno hadalkoodii hore wixii ay kuma tegeen madhab ahaan iyo xadiidkan aan eegno dee waxaabaan odhanaynaa xadiidkani isagaa kaga awleysan oo ka mudan in lagu xambaaro marfuucnimo inay rasuulka ilaahay baaba albaabkiisa ay tahay daahirkooda meeshina cilmigiisibaa meeshii imanayeen isagiibaa idanka laga doonaye inay ka bal markaa ay tahay ilaa wax ay kaga awleysantahay taas in marfuucnimo laguma xambaaro bal taas baa dee uu ahaa laakiin maxaa labadii sheekh kaba dhacay inay halkan mawquuf kaba dhigeen xukum ahaana oo waxay leeyihiin dee ninkan saxaabigee mugiira ama anas ficil buu inoo soo noqonayaa ficilkana ficil rasuulkii ilaahay maayo waa ficil saxaabi kale ka dhacay saxaabi kale ficilkii ayuunbaabu soo naqliyey oo kaleo waa saxaabi inoo soo naqliyay ficil ficilkaasna waa ficil saxaabi kale markaa taasi iyada ma aha dee xukum rafci ma siinayso laakiin dee waa kanoo ibnu salaax iyo dee waana qowlka wajiiha e waxay leeyihin tan baaba kaga awleysan tii hore waxa weeye tii hore kagaba awleysan bal dee ibnu salaax markii dambe hadalkaa xaakim wuxuu kuba awilay inay ujeedadiisu tahay uun laftigiisaa mawquufa dee kuwa kalena waa lamid markaasun ee xukumka inaanu rafcigiisa diidanayn haddii kale waa hadal muntaqado qowlkiisii hore iyo qowlkan ismama laha kan baana kaga mudan bal adigu labadadan ayaa ku tegay masalada ama xadiidkaa gaar ahaantiisa inuu mawquuf yahay laakiin ibnu salaaxiya waxay leeyihin me waa marfuuc balkan baa kaga mudan suuradii hore intaa weeye labada bayd intuu inoogu sheegay xadiidkuna khadibna kolley jaamiciisa ayuu kuma wariyey oo jaamiciisu isagu xadiidkan kuma wariyay jaamiciisu waa kitaabkan aljaamic liakhlaaq araawi waa adaab saamc laydhaha lakin xadiis muqiila maayo waa xadiis anas marka la eego jaamica khadib laakin xadiisu kana baabu lmustafa lakin ba laakin oo tii horu istidraag ay kaba tahay xadiisu kana baabulmustafa xadiiskii ahaa rasuulka ilaahi albaabkii wuxuu aha yuqra mid la garaaco biladfaari cidii lagu garaaco mima kiibuu kaba mid yahay wqifa la joojiyey xukman xukum ahaanna mawquuf u ah lafti ahaan suu mawquuf uguba ahaa waayo laakiin taasi lada alxaakimi xaakim agtiisa iyo walkhadiibi khadiibkii baqdaadi waalrafcu laakiin marfuucnimo xadiidka loo xukmiyaa cinda shaykhi sheekhi ina salaax agtiisa duu taswiibi mid sabaabo saaxiiba wey wacaddu maa fad markaa farac kale ayaa halkana inooga bilaabmayo wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wacaddu maa kii tirintiisa fasarahu uu fasiray asaxaabiyu saxaabi uu fasiray lagu tiriyo rafcan marfuucnimo lagu tiriyo rafcantu masarku waa mafacl macnaa maflis mafcuul buu macnihii leeyahay marfuucnimo lagu tiriyaa famaxmuulun wuxuu ku xambaaran yahay cala alasbaabi asbaabtii buu ku xambaaran yahay faracna muxuu yahay waxa weeye faracani waa tafsiirkii saxaabiga oo bacd alculamaa idlaaqeen oo saxaabi hadduu tafsiir in tafsiirka saxaabiga oo lagu tiriyo inuu marfuuc yahay maaha tafsiir dhammaantii waayo dee kolle saxaabigu aayaad qur-aan uu fasirayaa isagoo wuxuu ictimaadsanaya ay tahay luqadii uuba dhashay iyo dee asaariibtii hadalkii carbeed ee uu isagoo halkaa dadkeedii uu kaba mid ahaa isagoo ictimaadsanaya ayuu cibaaradii ama aayadii qur-aankayd fasiraya taasi waa mid kol masaladani waaba masale iska sharciya oo adiladii kale uu ka qaatay oo dee macnaheedii mafhuumkii ay tilmaamaysay aayadani ee axkaamta sharcigaha ay dee iyadu kulansatay ayuunbaabu bayaaminayaa caddaynayaa umuurahaasna umuuro markaa naqli ah maaha waa istimbaad mid midna waa luqadii aqoontii uu lahaa awqaadda qaarkeedna aayadii qur-aankayd buu fasiri isagoo ku fasiraya bal markaa ama sheegaya sabab dhacday cahdigii rasuulka dhacday oo taas iyada markii sababtaas iyo waaqacadaas ay dhacday dabadeed ay soo degtay aayadani haddaba tafsiirku markuu ku tacalluqsan yahay sababu nusuul uu ku tacalluqsan yahay oo macnaa waxa weeyaan arrin waqtigaa rasuulka dhacday rasuulkii ilaahay itilaaci iyo dee kawarhayntiisna way jirtaa ayaa jirto tii dabadeed baa aayadani ay soo degtay noocaas oo kale ee asbaabu nusuulka ku tacalluqsanay xagga xukumka marfuuc ayuu kaba yahay sade xadiiskii bal waxa weeyaan saxaabadii ansaareed axadkaa mid uu lahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa cahdigiisii ay soo kaba hadlay waa jaabir ibnu cabdillaahi yahuud baa waxay odhan jireen ninku hadduu haweenaydiisa u tago xagga dambe uga tago macnaa farjigii uweye meesha uu ka jimaacaya laakiin iyadoo sii jeedo oo ayuu xaggaa dambe ayuu kaba jimaacay laakiin waa farjigii un oo saa ilma uu ku calool galo ilmahaasi isagoo indhihiisu aanay caadi ahayn saadi ahayn uu axwal yahay oo indhihu ay yar kala jeedaan ayuu soo dhashaa markaasaa wuxuu yihi taas ayay odhan jireen ilaahay baa deeta soo dejiyey nisaaukum xarsun lakum kown bal markaasoo waxa weeyaan dumarkiinu beer bay idin yihiin oo kol hadduu mawdicii sarciga waxa weeyaan ay tahay dee waxa weeyaan halkii uu doono waa uga tegi karaa taas baa soo degtay marka umuuraha caynkaasa ee masaladan iyo wixii lamid ee sabab nusuul oo cahdigii rasuulka dhacday aayadanna inay sababtii ay kuma timi ay ahayd uu saxaabigu kaba waramo taasi waa cahdigii rasuulka wax jiray iyo waaqaco la garanayo oo arrintaasi bal markaa waxay noqonaysaa marfuuc amaa wixii kaleen tafsiir ahaa ya taa laakiin umuuro kalena waa la raacinayaayo hadduu saxaabigan tafsiirkiisani uu yahay waxaan ijtihaad ku iman karin uu yahay umuuro hore ayuu kaba warramay oo aayaddii qur-aankeyd kuma fasiray oo bad-ul khaliiqa iyo waxyaalo hore ayuu kuma fasiray saxaabigana nin kutubtii ahlu kitaab wuxuu ka yaqaanay ama iyaga ka qaadan jiray wax maba aha umuuro damboo iman doona oo fitan iyo malaaxib iyo waxyaalo ayuu sheegay ama waxa weeyaan aan ijtihaad kuma iman karin umuuraha tafsiirka hadday calaaqa la yeeshaan waxaa la gelinaya iyadna waxaan xukum ahaan marfuuc ah laakiin ama wixii luqo dee iyada lagu riixi karo ama se istimbaad iyo waxyaalahaasi maaha iyada marfuuc maahay waa wax isaga ku taagan saxaabigo taas wey wacabdu maa kii tirintiisa la tiriyo fasarahu uu fasiray asaxaabiyu saxaabigu uu fasiray rafcan ay marfuucan marfuuc ahaan laga dhigee lagu tiriyo famaxmuulunkaasi wuxuunbuu ku xambaaran yahay cala alasbaabi asbaabtii nusuulka ee maaha tafsiir dhammaantii oo saxaabi leeyay ma aha wa qowluhum yarfacuhu yablugu bih riwaayatan yadmiihi rafcun fantabih wain yuqal can taabicin famursalu qultuu min asunati canhu naqlo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen markay saxaabiga soo gaadhaan ruwaadi waa ninkii taabiciga ahabaaba odhanaya waana markuu saxaabigii sheego ayuu odhanayaa yarfacuhu waa kor yeelaya xadiidkan yabluqu bihi kollay dee wasanka iyada wax u dhexeeya maba jirtee xaggan markaa waa waana waxyaalo ka wada dhacee aw baabaan iskama qadaranaynaa unoo dee tawicdii kalaamka si ay noogu noqoto yarfacuhu uu odhanayeen markay saxaabiga sheegaan yabluqu bihi aw amase uu odhanayeen markay saxaabiga sheegaan yabluqu bihi waa gaadhsiinaya xadiidkan amase riwaayatan ay odhanayeen aw riwaayatan markay saxaabigii soo gaadhaan ee saxaabigii la sheego halkii qaala rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam iyo wax lamida laga odhan lahaa riwaayatan la odhanayo riwaayatan amase la odhanayo yadmiihi markuu saxaabigii la soo gaadho iyadoon cibaaro kaloo dee sariixoo rasuulka ilaahay qowlkiisii ama ficilkiisii waxaan uniga inoo cadaynaysa aanay jirin saxaabigii dabadii uu la odhanayay yadmiihi waa isnaadinayay uu tiirinayay macnaa waa rasuulku u tiirinaya intoo dhamiba rafcun ay marfuucu wey waxyaalahaasoo dhamiba waa marfuuc bay yihiin waaba dee lafti ee fantabi u baraarugo alfaadahaas iyada waxaad ogaataa inay yihiin marfuuc maxay tani tahay waxaa kutubta inoogu soo noqnoqota asaaniida leh alfaadahan yani dee kuwa kale ha kaba badnaadeene bal masalan waxaa saxiixa dhacay ama bukhaari oo kale xadiid ibnu cabaas kii ahaa ashifaau fi halaatin sharbati casalin wa sharbati muxjabin wa kayati naar baa markaas waxaa dhacay xadiidkaas iyadoo markuu halkaas soo gaadhay inta dee markii hore ibnu cabaas aan rasuulka ilaahay dikrigii la sheegin rafaca alxadiisa ayuunbaa raacday xadiidkii uu kor yeelay taas oo kale waxaa kaloo iyadna bukhaari iyo bal kuba sugan mayba riwaayo muslim xadiid abi hurayra oo dariiq asaxa lasaniid ba lagu sifeeyey lagu warinaya abizinaad can ilacrash can abi hurayrata ayaa markii abi hurayre la yihi ayaa yabluqu bihi bas lama odhan qaala rasuul llahi sala allahu caleyh wasalam oo yabluqu bihi annaasu tabacun liqurayshin waxaa kaloo iyadna bukhaari iyo muslim dhacday weliba sanadka abi hurayre markii lasoo gaadhay inay dhacday riwaayatan keliya tuqaatiluuna qowman sikaara alacyuni xadiiskeedii taas baaba adigu ah kollay mala saxiixana way ku sugantahay imaam malik oo kale xadiida sahl ibnu sacad ayaa waxaa dhacay kaana annaasu yu'maruuna an yadaca rajulu yadahu lyumna calaa diraacihi lyusra fi lsalaa lakin abu xazim waana abu xazim alacraj ayaa markuu halkaa muxuu yihi walaa aclamu ilaa anahu yanmi dalika anigu wax kaloon ku ogay ma jirta wuxun baaban anigu tan ogahay waa inuu tiirinayo xadiidkan saxaabigu bal markaa alfaadahani waa alfaada axaadiista kusoo noqnoqoto barhkoodna halkeedii iyadoo lafti sariixiba ay dhacday riwaayaadka laguma hayo haddaba sheekhu wuxuu ina leeyahay raximahu llahu tacaala haddii markaa saxaabigii la sheego halkii laga odhan lahaa qaala rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam uu la yidhaaho yarfacuhu markaasna xadiiskii la sheego ama yabluqu bihi xadiidkii la raaciyo ama riwaayatan ama yarwihi haddii ay dee ficilkaba tahay ama yanmihi oo yanmihuna macnaa ya'uru wayusfiduhu weeyaan be oo markaa xadiidkii la raaciyo alfaadahaas oo dhan axaadiista kuma timi waa axaadiis wada marfuuca uun ama ikhtisaar hawla yimaadeen ama lafdigii oo uu ka shakiyey cibaaradii talow taybay ahayd cibaarada ninka markaa isticmaale taabiciga hawba isticmaala ama wax kale haw isticmaaliyo ikhtisaare laakiin alfaadahaasoo dhami waa axaadiista loo isticmaalay ama ay kuba yimaadeen waa axaadiista wada marfuuca ee bal taas ogow buu leeyahay intaas weeye beydka hore oo wuxuu uhi wa qowluhum qowlkoodii ay odhanayeen macnaha waxaa odhanayaba dee waa markay saxaabiga soo gaadhaan taabicigii baaba odhan markii saxaabigii lasoo gaadho waana la sheegaya saxaabiga oo dee can fulan can fulan can fulan can abi hurayrata yarfacuhu saas baaba taan ama rafacahu cibaaro saasa wey yarfacuhu waa kor yeelay yabluqu bihi amase yabluqu bihi riwaayatan amase riwaayatan ay odhanayeen yanmihi ama ay odhanayeen yanmihi oo bimacnaa yusniduhu wa yarwihuna rafcun intuba kor yeel weeye ama marfuuc buu intaasi noqonayaaye fantabi arrimaha u baraarug buu leeyahay oo taa iska jiro dee yaanad wax kale ha u qaadanin ee dhammaanba waa marfuuc bal xag hoosena kollay raqamka labaad ee haamishka qacnadi buu yihi dariiqii ayuu maalik kaba wariyey min dariiq alqacnadiy can maalik baa bukhaari xadiidkaa ugu dambeeyey kuba wariyo wuxuu uhi yanmi dalika ila nabiy oo rafci baaba meeshii uu cadeeye adigu taas oo ujeedada waa taa aan lahayn meelo qaarkood baabay dhacday axaadiistiisan laguma wariyey iyadoo tasriixi uu jiro la cadeeyo rasuulka ilaahay in waxan loo koryeeyo ama xadiiskan loo koryeelaya ay dhacday laakiin haamishka ayaa markuu qabanayey ayuu qabtay daca nabiga maxamed ibnu salama waana khada maxdiya kolley oo dee iyada ama khada madbucadeed ha noqoto ama wax kale haba noqotee waayo ninkan cabdullahi ibnu salamata ibnu qacdar baa la yidhaahaa waana imaam macruufa oo cabdullahi baa magaciisiiyo maxamed ma aha abihina waa dee waxa weyn cabdullahi ibnu ha maslamata ibnu qacdab bal marka cabdullahi ibnu maslamata ibnu qacdab waay waa in yuqal hadii la yidhaaho alfaadaha weeye hadii la yidhaaho can taabici taabici xaggii fa mursalun mursal weeye oo maxaa shadrigana yahay alfaadii baleeg markii saxaabigii lama sheegin si loo soo waday sanadkii unbaaba la yidhi can saciid ibn lmusayib ama can abi bakr ibn alxaaris ama wixii lamid ahaa can calqama yarfacuhu taabicigii marka la joogo ee la sheegay iyadoon saxaabi baa la sheegin ayuunbaa yarfacuhu la yidhi ama yabluqu bihi la yidhi taasaa dhacday fa mursalun mursal weeye oo macnaa dee muxuu noqonayaa kol haddii yarfacuhu la leeyahay ama yabluqu bihi ay tahay xadiiskani horta waa xadiis marfuuce laakiin maanta saxaabigii ma jooge mursalka inoo dambeeyunbuu noqon oo mursalkii haddii uu bal saxaa taabicigii yidhaaho saa saciid oo kale qaala qaala rasuulullahi sala allahu calayh wasalam uu yidhaaho ama ou rasuulka ilaahay sariixaan uu kor yeelo iyo hadduu ninkii taabiciga ahaa un uu yidhaaho markuu halkaa joogo ee ama taabiciga de isagii markaa cibaaradiisii ma noqonayso waa nin kale oo soo gaadhay sanadkii kusoo gaadhay cibaaradiisa noqonaya isagu ma odhanayo yarfacuhu isma odhanaye yarfacuhu ama yabluqu bihi la yidhaha xadiiskaasi mursalun buu noqon laakiin marfuucnimadii waa wataa waa marfuuce marfuuc mursalu yahay ina saxaabigii lama sheegine bal intaabuu weli waa in yuqal hadii la yidhaaho alfaadaha yarfacuhu yabluqu bihi can taabicin taabici xaggii oo marka taabicigii lasoo gaadho lafsi alfaada kamida la yidhaha fa mursalun xadiiskaasi mursal buu noqon marfuuc ah wey qultu ciraaqi baa leh isagoo kollay ziyaadada dambana waxaa ka dambeeyana isagu leh min asunnati lafdiga min asunna oo canhu can itaabiciyi taabici xaggii kasoo fulay naqaluu waxay soo naqliyeen tasxiixa waqfihi mowquufnimadiisa in la saxiix yeelay soo naqliyeen wad ixtimaalin ixtimaalku u saaxiibana weeye ixtimaal waqfi iyo ixtimaal rafci naxwu umirna lafdigaa umirna iyo wixii la midkaasa nuhina oo minhu min ataabiciyi taabiciga xaggiisa kaba soo fulay bilghazaaliyi cinda alghazaaliyi imaamka ghazaali agtiisa maxaa uu iyada intan ziyaadadiisa inoogu sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala waxa weeye welibana beydkan laga bilaabo iyo abyaada inoo harhsan ee ka harhsan baabkuba waa isaga ziyaadaadkiisii waxaynu soo aragnay imika yarfacuhu iyo yabluqu bihi iyo riwaayatan haddii taabica ay tahay marfuuc baa laga dhigayaa mursala alfaado kale inoo horeeyo waxa inoo horeeyey min asunati kada umirna iyo nuhina na way inoo horeeyeen marka halkii dee haddii kani iyagu waa lafdi iska cad inuu marfuuc yahay ku cade marfuuc lagaba dhigay kuwa ixtimaal adag baa meeshii imanaya markii horeba min asunati waa tii aan lahayn dee macnihii waxaa lagu xambaaraya waa daahirka in la yidhaaho dee sidahay ujeeda waa sunihii rasuulka ninkuna waaba saxaabi laakiin markuu taabici noqdo dee rasuulka ilaahi sunnihiisi inuu ujeedaa meesha way imanaysaa maxaa kaloo iman sunnihii khulafaa uraashidiinba inuu uba jeedo sunnihii beledkoodaasba inuu ula jeediyo dariiqadii iyo caadadoodii taasba hoosay dee meelo qaarkood ay kuba xambaareen ninkii minasunasi isticmaalay inuu sunnihii beledkooda uga jeedo ayaa ixtimaalaysa markaa taa daraaddeed lafsigan minasunna halkii hore saxaabiga waxaa daahira lahayd sunnihii rasuulka inuu ujeede kan laakiin waa lala qaybsamay ixtimaalkiibaa xoog yeeshay kale inuu dee cid kaleba uu lama jeedo saa daraaddeed haddii min asunna ayaa waxaabay dee uu leeyahay ciraaqi leeyahay waxay saxiix yeeleenba halkan haddii nin taabici uu yidhaha min asunnati kada in laga dhigo mawquuf laga dhigo ee aan laga dhigin marfuuc laga dhigin mawquf lagaba dhigo sida sunnihii khulafada oo kale iyo waxyaala sidaasa laguma xambaaro taas oo mawquuf mutasila ee ixtimaalna waa jira dee tasixbu kama cabireen muqaabil oo inta kuwan aynu soo marnay ee uu yihi fa mursalunti marfuuc lagama dhigo mursalana waa jiraa ixtimaalkaasi laakiin tan bay saxiix yeeleen buu leeyahay taasi waa mid ama ninkii taabiciga hadduu ihaa umirna ama nuhina marka hore waxaa lahayd saxaabi weeye dee xataa cid kaleba imradooda ha hoos kale markay arrin sharci uu caddaynayo iyo ciddii amarkan lahayd dee waa rasuulkii ilaahay uun aad bay ixtimaal fog u noqonaysaa inuu cid kalaana amartay cid kale ayaa waxa weeyaan taas tidhi sida xadiidkii umira bilaal an yashfaca alaadaana wayutira aliqaama haddii la yidhaha bilaal waaba intaasoo nin kala amray waa ixtimaal aada u baciida ixtimaal baciida mucadiya markaa ilahayd umir an nukhrija fi lciidayn alcawaatiqa walxiyam bal markaa ama waa dawaati lkhuduur oo kale dee cidan le ciida marka ay noqoto dumarkii qaaliban aan bixi jirin iyo tahabihii dee waxa weeyaan dhici karta in laguma finooga gashaa silaa iyo wixii soo wada saara cid kale way fog tahay waa rasuulka ilaahay marka taasoo kale iyaga bay ahayd oo waxa lagu xambaaraya marfuuc bay ahayd ama iyada haddii ninkii taabiciga yidhaah kolley arrintan way sii durugtay in dee cid badan oo kaleo dabadii ka dambaysay oo amarkooda yeelatay oo umuuro iyo awaamir iyo nawaahi ay kaba soo fureen waa jira ama khulafadii ha noqdeen ama cid kale haba noqdeen markaa ixtimaalkaasaa isna jira oo xoog leh haddaba wuxuu leeyahay imanka inoomu raajax yeelin midnabe umirna iyo nuhina iyada markuu taabici ka soo fulo laba ixtimaal baa jira in laga dhigo marfuuc mursala marfuuc mursalu noqon iyo in laga dhigo dee saxaabi camre iyo taasoo camniyad marfuuc lagaba dhigina mawquuf lagaba dhigo markaa wuxuu isaga tiiriyey hadalkan ama labada ixtimaal ghazaali kolley isagu tacriif maanta waxay la tahay inaanu uma baahnayn kitaabkiisan uu hadalka ku sheegayna waa kitaabkiisan usuulkii almustasfa la yidhaaho kaasee maanta madbuuca ama dabcaad kala duwan dee kitaabka la madbaceeyey kaasba weeye labada ixtimaalna intuu soo naqliyey ayaanu muu raajax yeelinoo ma mawquuf buu noqonayaa mise marfuuc mursala labada muu raajax yeelin laakiin rag kale oo isna waqtigiisii ibnu sabaaq ninka la yidhaaho oo kaba hor dhintay ka weynaa ayaa isagu wuxuu raajax yeelay isaguna inuu mursal yahay buu isagu raajax yeelay oo bal e bal labadaa ixtimaal baa kana jiro bal muhimku waxa weeye wixii aynu soo marnay oo dhami hadday taabici kasoo fulaan si saxaabigaba looga dhigay marfuuc taabicigiina maha idlaaqeeda in marfuuc loogu xambaaraynaha wey qoltu waxaan idhi min asunati lafdiga min asunna oo canhu taabiciga xaggiisa kasoo fulaeg damiirkan canhu waa taabicigii naqaluu way soo naqliyeen tasxiixa waqfihii mawquufnimadiisa in la tasxiixiyo ayay sooba naqliyeen oo xadiis ba ahaa in ama cubaydullahi ibnu cabdillahi ibni cutmaan nin taabiciyo fuqahadii reer madiina kaba mida toddobada ahaa asunatu takbiiru limaami yowma alfidri wa yowma aladxaa xiina yajlisu cala almimbar qabla alkhudba tisca takbiiraatin waa nin taabici oo kale kolley shaafici isagoo malaha waqtiya qaarkood marfuuc uba dhigayay ayuu markii dambe wuxuu kuma tegay inuu sunnihii beledkooda uba jeediyo waxyaalaha walow dee kolley qowlkiisiiba ay tay tan bal markaa in in waqfigiisa la tasxiixiyo wad ixtimaalin ixtimaal mid u saaxiibana weeye naxwu umirna umirna iyo wixii lamid ahaa waa nuhiina oo minhu eg damiirka minhu ku jiraana waa taabicigii uun sidaa canhuba oo minhu taabiciga xaggiisa kasoo fulay isaguna ixtimaal buu saaxiibiyo in lagu fasiro lagu xambaaro mawquuf laga dhigo iyo in marfuuc mursala lagaba dhigo haddaba labadaa ixtimaalla lilghazaaliyi cinda alghazaaliy ghazaali agtiisa alaabta macna cindaba kaba dhigo ayay ahaadeenoo isaga labada qowl soo naqliyey manaanu kala raajax yeelin ee labadaba oo ixtimaali buu ihi qolooyin raajax yeelay inuu marfuuc mursala yahayna way jiraanba wamaa taacan saaxiibin bixiis illah allah subxaana